halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaashana sharafta lehow waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ee inaxiga waxaanan rajaynayaa inaad idaacaddeena dhegta ku hayn doontaan anigoo ah heegan waxaan si khaasa idinku soo dhoweynayaa barnaamijkan anigoo idin leh dhegeysi wacan ugu horreynta barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ereyada xigmadda leh kadibna waxaa inoogu xigayaa barnaamijka caafimaadka barnaamijkan caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya farax kadib waxaad in maqli doontaan ereyga nolosha kaas oo inooga imaanaya kitaabka quduska ah bal marka hore waxaan dhegaysanaaba waa hees waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi heesooyin kale ayaynu idiin soo sii deyni doonaa inta aynu ku guda jirno barnaamijkan waayahay haddaba sii dhegayso idaacaddeenna haddana waxaynu soo gaarnay wakhtiga aynu wax idinkaga akhrinaynay ereyada xigmadda lahaa ee uu tiriyey boqor daa'uud waa sabuuradda boqol iyo labo aayadaha kow iyo labaatanaad ilaa afar iyo labaatanaad si dadku magaca rabbiga uga sheego siyoon dhexdeeda ammaantiisana yeruusaleem dhexdeeda markii dadyowgu isu soo wada ururaan iyo xataa boqortooyooyinkuba inay rabbiga u adeegaan aawadeed isagu xoogaygu ku dhex dhimay jidka oo cimrigaygiina wuu gaabiyey sannadahaadu waxay sii waaraan tan iyo kacab iyo kacab waxaynu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereyadaasi xigmadda lahaa haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka oo inoo soo jeedin doono faalax waxaana uu ka hadlayaa gowracato dabeesha iyo tetanasku bal inta ka horraysa aynu dhegaysanno hees
dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caafimaadka mowduucan kaga hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay gowracatada dabaysha iyo teetanada kan wuxuu ku bilowdaa sida hargabka leh qandho madax xanuun iyo dhuun bugta leh midab jaale cawleen xuub leh ayaa ku samaysmi karaa dhuunta gudaheeda dambe marmarna sanka dhexdiisa iyo bishimaha korkooda cunuga qoortiisa waa barari kartaa neeftiisuna waa waa ay soo shiiraysaa haddii aad cunug kaga shakiso inuu qabo gowracato seexi meel ka gaar ah kuwa kale oo qol gooniya si benisaliin hal xabo saddex jeer maalintii ilmaha waaweyn ha ku luqluqdo biyo cusbo leh oo diiran ha isku huriyo biyo kulul haddii cunugu seexanayo oo uu buluug isku rogayo waa ilmo cadaanka ee isku day inaad ka soo saarto xuubka cunaha ka saaran adigoo fartaada mara ku duuban tahay gowracatadu waa halis oo waxaa looga hortegi karaa talaal xaqiijiso in caruurtaada talaalan yihiin dabaysha dabayshu waxay caan ku tahay caruurta ka yar laba sano cudurkan fayraska ah wuxuu u bilowdaa sida hargab leh qandho matag iyo muruq xanuun marmar waaba intaa oo qura laakiin marmar qeyb jirka ka mid ah ayaa tabar daraysa oo suuxaysa inta badan tani waxay ku dhacdaa hal ama laba lugood kadib ayay waaxyahani wada caatoobayaan oo uma koraan sida kuwa kale daaweynta mar hadduu cudurku bilowdo ma jirto daawo ka qaadi kartaa howlgabka antibayotic waxba ma taro ku yaree xanuunka asbariin ka hortag ka fogee cunuga xanuunsan kuwa kale hooyada waa inay dhaqdaa gacmaheeda markasta oy taabato kadib ka hortagga ugu wanaagsan waa talaal la soco in caruurta talaalan tahay oo la siiyo dhibyo oo dabaysha talaalka markay laba ilaa saddex ilaa afar bilood yihiin cunuga cunuga la gurguurta dabayl waa inuu cunaa nafaqo oo uu sameeyaa dhaqdhaqaaq jimicsi si murqaha fiyow u xoogoobaan bar cunuga sida ugu fiican oo uu u socon karo teetanada teetanadu waxay timaadaa marka uu jermi ku nool saxarada xayawaanka iyo dadka gala jirka meel boog leh dhaawacyada aada u qodan ama wasaqaysan waa halis dhaawacyada keeni kara teetanada waa qaninyada xayawaanka gaar ahaan kuwaas ah xagga eeyada iyo daanyeerka dhaawaca rasaasta iyo midida duleedada lagu duleeliyo cirbadaha wasaqda leh dhaawaca ka yimaada xagga siriga xirooyinka lagu wareejiyo iyo fantiirada ka taag ka taagtaagan yihiin ama waxyaabaha biraha ah qodax musbaar iyo wixii caarad leh oo kale oo kumuda sababaha keena teetanada cunuga marka la dhalay jeermiska teetanada waxay cunuga ka gashaa xudunta la jaray nadaafad daro ama iyadoo la fulin waayey taxadiro taxadiro kale fursadaha teetanada waa weyn marka xudunta dhallaanka lagu jaro qalab aan la karkarin ama aan la nadiifin mar aan xudunta aan laga jarin meel ku dhow jirka mar xudunta la jaray si adag loo daboolo oo aan la engejin calaamadaha boog caabuqday raaxad daro iyo dhibaato xagga laqid
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi caafimaadka waxaan rajaynayaa inuusan barnaamijkan ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda un inagu soo biirtay waxaad naga dhagaysanaysaan a w r adventis world radio idaacadda codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto oo aad inoo soo qorto waraaq adigoo markaasi fikradahaada ka dhiibanaya barnaamijkan cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya haddeerna waxaad ku soo dhowaataan cashar xiisiloo inooga imaanaya buugga nolosha kadib markii aynu dhegaysanno khasiidadan ilaah ammaanka ee soo socota waxaana soo jeedinayaa casharkaasi faarax
jabkii aan galay bugusa iska daro gacmaalo hoorsano waa guuldabigaan geysano u geeriyoodo gacmaalo hoorsano waa guuldini damaayo gundahaba waa laga mumaro gamaalo hoorsano waa guulin garan waayo unba guul darayso gamaalo hoorsano waa guulin waynaan gacshanno un garanno namana gacmaalo hoorsano waa guulwarduuso laabto ogayga yimaado gacmaalo hoorsano waa guulin waa garan doona unba guudsugacdo gacmaalo hoorsano waa guuldastuurkii aakiru noo noqon kuweyso gacmaalo hoorsano waa guulin gabankii eebba waa kay guushadaado gabankii eebba waa kay guushadaado gacmaalo
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudan waxaad ku soo dhowaataan qisadeeni taxana ahaa oon kaga hadlaynay nebi yerima canabka sibhaamow waxaan kuugu ooyi doonaa oohin ka sii daran tii yascer laamahaagii baday dhaafeen oo waxay gaadheen xataa tan iyo badda yascer baabiyihii wuxuu soo dhacay midhahaagii la hor guray iyo canabkaagii farxadda iyo raynraynta waa laga qaaday beertii midhaha badnayd iyo dalka mo'aaba oo waxaan ka dhignay in qamri macsarooyinka laga waayo oo ciduna kuma tuman doonto iyagoo heesaya oo heestooduna innaba hees ma noqon doonto qayladii xeshboon waxay gaadhay eryaac iyo tan iyo yahaas oo waxaa laga dhawaaqay soocar iyo ilaa xoreyaan iyo ilaa caylad shiyayaa waayo xataa biyihii nimriin way baaba-een oo weliba rabbigu wuxuu leeyahay waxaan mo'aab ka joojin doonaa kan meesha sare alaabariga ku bixiya iyo kan ilaahyadiisa fooxa u shida oo sidaa daraaddeed dalka mo'aab aawadiis qalbigaygu waa u dhawaaqaa sida biibiile oo kale oo dadka qiir xerees awoodoodna qalbigaygay sida biibiile oo kale waa u dhawaaqaa saas aawadeed maalkii badnaa ee ay heleen waa ka wada baaba'ay waayo madax kastaba waa la xiray oo gadh kastaba waa la jaray oo gacmaha oo dhanna nabaraa ku kor yaal oo saddexdana jooniyood baa ku xidhan rabbigu wuxuu leeyahay guryaha mu'aab dushooda iyo jidadkiisa dhexdooda waxaa meel kasta jira baroorasho waayo mu'aab waan u burburiyey sidii meel aan la doonaynin oo kale sidee buu u dumay sidee baa reer mo'aab dhabarka ceeb ula sii jiiday markaasuu reer mo'aab kuwa hareerihiisa ku wareegsan oo dhan u noqday u noqon doonaa wax lagu qoslo oo lagu naxo waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega wuxuu u soo duuri doonaa sida gorgor oo kale oo baalashiisana wuxuu ku fidin doonaa dalka mo'aab qiryood waa la qabsaday oo qalcadihiina waa la argagixiyey oo ragga xoogga badan ee mo'aab qalbigoodu wuxuu maalintaas noqon doonaa sida naag fooli hayso qalbigeeda oo kale oo mo'aab waa la baabi'in doonaa si uusan innaba quruun u sii ahaan maxaa yeelay rabbigu iska sii weyneeyey rabbigu wuxuu leeyahay kan mu'aab degganow waxaa ku horyaal cabsi iyo yaamis badan kii cabsida ka cararaya wuxuu ku dhici doonaa yamaaska iyo kii yamaaska ka soo baxana waxaa qaban doonaa dabinka waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxaan reer mu'aab ku soo dul dejin doonaa samadii ciqaabyadoodii kuwii cararay waxay istaagan yihiin hooska xeshboon iyagoo taag gabay waayo dab baa xeshboon ka soo baxay ololna wuxuu ka soo baxay sixoon dhexdeeda oo wuxuu baabi'iyey mo'aab darafkeeda iyo kuwa bulxanka badan dhaladooda mu'aabayow adigaa iska hoogay mekoosh dadkiisii way wada haligmeen maxaa yeelay wiilashaadii maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay oo gabdhahaagiina waa la wada kaxaystay laakiin rabbigu wuxuu leeyahay ugu dambaysta maxaabiista reer mo'aab waan soo celin doonaa intaasuu waa xukunkii reer mo'aab dhegeystayaasheena qiimaha ee qadirinta mudanu waxaanu intaasu kaga sii hakan doonaa mowduucinnagii ku saabsanaa qisadii nebi yarima tan iyo intaynu dib u kulmi doonno waa faaraxo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
casharkaasi inooga yimid buugga nolosha ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta waxaad nagala xidhiirteen a w r adventist world redio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan waad ku mahadsan tihiin dhegaysigii aad ina dhegaysanayseen waxaynu idinka codsanaynaa inaad idaacaddani wargelisaan saaxiibadiin una sheegtaan waxyaalaha faa'iidada leh ee laga kororsan karo idaacaddani haddii markaasi aad doonaysid qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysid inaad wax ka barato buugga nolosha ama aad fikradahaadaba ka dhiibatid idaacadaha aan halkani ka soo baahinno waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa bosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aan hawada ku kulmayno waa heegan oo idinna sidaas iyo noole kulanto